bismillahi raxmaan raxiim marka ugu horeysa horta waxaan rabaa dee inaanu tacsiyeeyo dadkii soomaaliyeed ee dhaawacay dhimashada kasoo gaartay qaraxii saakay dhacay waa ummadda soomaaliyeed dhammaantood gaar ahaan qaraabadii ee habadii ay kasoo jeedeen dhamaan waa u tacsiyeynayaa de mar walbana waa wax yani qadarka ilaahay baa wax walba ayay ku dhacaan marka horta waa dhaceen wixii laakiin de dawladdan waxaa looga baahan yahay ciidamada waxaa looga baahan yahay inay sabaabulaan sidii looga hortegi lahaa iyo shacabka soomaaliyeed la dagaalanka lala dagaalamayo qoladan ma aha keliya wax ciidamada amniga keliya inay wax ka qaban karaan ma aha waxaa loo baahan yahay shacabka iyo ciidamada amniga looga socdo inay yani qayb ka noqdaan marka marka ugu horeysa waxaan rabaa dee tacsidaasna inaan diro dhiiri geliyana shacabka soomaaliyeed waxaa jira meelo badan oo ay kamid yihiin gobolka hiiraan meelo ka tirsan oo moqokori ay kamid yihiin oo shacabkii ay sabaabuleen sidaas si lamida meelo badan oo kamida gobolada dhexe oo ay shacabkii sabaabuleen oo hadda ay dagaalo ka socdaan oo ay iska celinayaan yani hagardaamadan shabaab ay wadaan iyo zakawaadkan xooga ah oo dadka laga qaadayo ay iska celinayaan oo hadda ay noqotay dee xoolahoodii iyo maxaa la yidhaahdaa sharaftoodii in loo soo dhigto marka shacabkana isbedel badan baan ka aragnaa marka laakiin de waa waa saas laakiin hal hal ka mid oo aan raba inaan yani tala ahaan aan siiyo dawladda iyo qolooyinka la shaqeeya hay-adaha amniga waxay tahay yani in istraatiijiya lala yimaado lagula dagaalamayo shabaabka iyo kooxahan nabadiidka ah ilaa iyo haddana istraatiijiya runtii uma jeedo ma qaba aniga ciidamada xasilinta magaalada xamar oo wax sharciyada oo ay ku dhisan yihiin aysan jirin iyo in magaalada dhexe inay xal keenayso anigu ma qabo ciidamada xasilinta waxaa qabaa marka ugu horeysa in sharciyada loo sameeyo ay ku shaqeeyaan waxaa loo baahan yahay ciidamadan yani inay shacabka ay hantaan xuduuftooda ay hantaan noqdaan dad shacabka u shaqeeya marka ugu horeyso waayahay markaas ay taageerada shacabkana helayaan
wasiir waxa waaye wadooyinka inta badan ee saad sheegtay way xiran yihiin shacabku culeysiyay dareemayaan oo xirnaanshaha wadooyinka ah madaxdii dowladda iyo saraakiisha amniguna waxay ku macneeyeen in amniga la sugayo haddana amni sugid ma jirto oo falalka amni darada oo qaraxyada iyo weeraradu ay ka mid yihiin way sii socdaan xaggee baad isleedahay adigu wasiirkii amnigaad soo noqotay xaggee isleedahay in ciladu ay ka jirto
horta waxaan rabaa dee waa hal mid oo waxaa jirtay ah in yani qaraxyada inay yaraadeen muddooyinkii dambe qaraxyada magaalada xamar ka dhacaayo waa yaraadeen laakiin kuma aysan yaraanin xiritaan jidadka la xirxiraayo kuma aysan yaraanin waxay ku yaraadeen ciidamada maraykanka africom qolada la yidhaahdo oo badiyey droniskii weeraradii droniska dhinaceeda ahaa ee uga imaanaya al-shabaab oo u suurtogeli weysay al-shabaab inay qaraxyadii ay abaabuli jireen ay soo abaabulaan horta marka hore waxaan rabaa inay shacabka ogaadaan inaysan ahayn xiritaanka la xirxiray magaalada waxa keenay qaraxa inuu yaraado ee ay ahayd yani arrintaas dagaalkaas tusaarena waxaa way sanadkii labadii kun iyo lix iyo tobankii maraykanka waxay sameeyeen labo drone attacks oo droneska ay isticmaaleen laba mar keliya sanadka dhan halka labadii kun iyo sideed iyo tobankii bishii january keliya dhowr iyo labaatan weerar oo ay u isticmaalayeen droneska loo isticmaalay shabaabka marka waa fahmi kartaa ma aha waxa keenay xasilinta yani qarax la-aanta magaalada ka jirtay ma aha meelo la xirxiray ma aha laakiin waxaa fiicneyd dee marka daawacaas iyo iyo maxaa la yidhaahdaa weerarkaas ay maraykanka wadeen in si kale looga faa'iidaysto ee aysan ahayn keliya in yani jidadka la xirxirinaysa haddii jidad la xirxiraayo micno ay samaynayso maanta yani wasaaraddii amniga iyo wasaaraddii arrimaha gudaha oo ku yaalay meeshii ugu loogu ugu yani xiritaanka badneed ugu lalahaa way ugu amni badan tahay maanta yani ma galeen yani qarax kama dhaceen marka anigu waxaan rabaa dee inaan yani xiritaankan jidadka la xirxirayo wax amni ma keenayaan istraatijiya loo baahan yahay shacabka iyo ciidamada amniga ay iska kaashadaan istraatijiyadaasna waxay ku imaanaysaa kalsooni inay shacabka helaan laakiin ciidanka xasilinta oo shacabkiina dilaaya la dagaalamaya mar oo aan u turaynin markii ka imaanayso amnika ma dhalanayso waa gartay ciidamadan xasilinta ee amniga caasimada hadda ka shaqeeya inta badanna gacanta ku haya wasaaradaada way ka dambeeyeen bal adiga aragti ahaan ma isleedahay ciidamadan waa ciidamo u bisil in amniga caasimadda ay ka shaqeeyaan oo sidii la rabay amniga caasimadda ay ka dhigaan
marka hore waxaan rabaa inaan kuu sheego inan ilaahdo yani horta waa inaan anaga noqonaa dad yani sharciga ku kala dambeeya sharcigana ilaaliyo laakiin annaga haddaanan sharciga ilaalinin ciidan walba oo aan keenna wax micnada ma sameynayo sharciga waxaan ku ilaalin karnaa marka ugu horeysa ina isweydiino ciidamadan xasilinta la sameeya sharciyadda lagu abuuray maxay sharci ma leeyihin sida aad la socoto qodobka boqol iyo labaatan iyo lixaad dastuurka ayaa qeexaya ciidamada wadanka ka jiro ciidankan xasilinta la leeyahay waa ciidamo la isku daray la isku keenay oo aan la aqoonin command controlkooda chain of commandkooda aan la garanaynin cid yani loo raacanaya dhib hadday geystaan aan la garanaynin maxaa la yidhaahdaa cid looga dacwooda aan la garanaynin marka ugu horeysa waxaa fiican dee ciidanka inuu sharci leeyahay ciidan xasilin in la sameeyo anigu yani mabda-iyan oo yani laga shaqeeya sugitaankii amnigii magaalada sidii loo xasilin lahaa laga shaqeeya waa fiican tahay marka waxaa loo baahan yahay ciidan sharciyeysan inuu yahay ciidankaas sidaan la socono ciidankan wuxuu kasoo horjeedaa qodobkaas boqol iyo labaatan lixaad ee dastuurka oo qeexaya ciidamada iyo sharciyada iyo sida ay ku abuurmaan iyo sida loo waxeeyo ciidankaana waa ciidan afar ciidan oo laisku daray ka kooban dhibaato badanna ka geysta xamar aniga waxaan ku jiraa guddiga amniga iyo arrimaha gudaha baarlamaanka oo joogteynta ku leh ciidamada waa weydiinay wasiirkaan weydiinay ciidankan wax sharciyada uu haysta ma jiro marka waxaan rabnaa dee ummadda soomaaliya iyo dowladdaba inaan u sheegno ciidanka halasoo sharciyeeyo yani in lala shaqeeyo shacabkiibaa imaanayso ciidanka markuu sharci yahay laakiin la hadda ciidankan xasilinta ciidan sharciyeysa maaha
ha yay tahay cidda marka laga rabo in dowladda ay ku daba gasho inay sharciyeyso ciidamadan oo ciidamadan arrintooda ay meel saarto
waxaa laga rabaa wasaaradana waa sharciyeyn kartaa wasiirka amniga iyo wasiirka gaashaandhigii intay isku tagaan ciddii markaas ay u arkaan inay mas-uuliyadda inta u badan ay leedahay waa la dhihi karaa ha lasoo diraasi kara sharciga ciidankan lagu waxayn lahaa wasiirka amniga wuxuu noo sheegay in ciidankan uu yahay ciidan kumeel gaar ah ciidankan laakiin hadda kumeel gaarnimadii waa ka tagto ciidan kumeel gaara si kumeel gaara wax meel uga qabanaya inuu yahay ciidan kumeel gaar waa la samayn karaa laakiin dee kumeel gaar mar haddii la yidhaahdo waa in bil iyo laba bilood iyo saddex bilood ay noqoto laakiin ciidanka xasilinta hadda wuxuu jiraa laga bilaabo bishii may sanadkii hore ilaa hadduu socdaa waa sanadkii xoogaa marka kumeel gaarnimo waa ka tegay marka laakiin cidda la rabay inay daba gasho oo ay korjoogtayso oo ay yani la xisaabtanto waa waa guddiga amniga oo aan aniga qayb ka ahay xubinaan ka ahay ma isku daydeen qorshahaasaa min kugu jirtaa in arrintan aad ku dhaqaaqdaan marka aad ii sheegayso
waaba u yeernayba waa kala hadalnay waa u sheegnay waa yani aragtidayna iyo waxa aan ka qabnay ciidankan inta dhanba waa u sheegnay waxaa kale weliba waxaan ugu darnay de ciidankan oo aan la garanaynin yani sharciyadda ay ku same ay ku shaqaynayaan haddana inay dilal ay geysteen oo dad badan bataajida ha noqoto dad badan ay shacab ay dhibaatay u geysteen marka dee waa u sheegnay oo waxaan dhahnay dee ciidanka ama hala sharciyeeya ama ciidanka hala kala diro oo ciidan kaleeto boliisa ama ciidan nabadsugada oo la yaqaano oo mandatekiisa la ogyahay waxuu ku shaqaynaya meesha hala keeno ha lagu magacaabay ciidanka xasilinta laakiin afar ciidan oo isku jirto aan la garanaynin sida ay u shaqaynayaan waa dhibaato ugu dambeyn waxaad soo noqotay wasiirka amniga wax badan baad amniga iyo howlihiisa kala socotaa gaar ahaan soomaaliya maxaa talaa oo ku saabsan arrimaha amniga iyo sugidooda oo aad u jeedinaysaa dowladda soomaaliya
wallahi de waxaan u jeedinayaa kow arrimaha amniga ma aha horta waa mas-uuliyad wadareed waay amni markaa maqasho waxaa loo baahan yahay shacabka iyo ciidamada inay si wada jira ay uga wada qayb qaataan waxaan rabaa de inaan ku doofiyo shacabka soomaaliyeed inay ka qayb qaataan sababtoo ah dadkan hadda soo baxay oo salka tagsa maanta meel unbay kasoo baxeen guribay seexdaan xalay yani cid baa ka warhaysay yani haddii la sheegi lahaa waa laga amaan heli lahaa waxaa kaleeto usoo jeedinaya de culumada culumada soomaaliyeed oo ka jiifatay maxaa la yidhaahdaa inay keenaan afkaar mid ku ah afkaarta ay gadayaan dadkan shabaabka ah oo dhalinyaradii iyo maskaxda ka bedelay ayagana way jiifteen culummadii waxaa moodaa inay siyaasad ay ku mashquuleen meeshii la rabay inay yani fikirka ay wadaan fikirkan oo shabaab fikir kasoo horjeeda inay ka hadlaan waxaa moodaa in yani culummadii ay badana u barteen inay siyaasada soo dhexgaleen oo aysan doorkii la rabay inay ka cayaaraan aysan ka cayaarin waxaa kaloo iyadana loo baahan yahay dee wargelin iyo wacyigelin shacabka soomaaliyeed in la sameeyo meel walba laga sameeyo marka anigu waxaan culayska saari lahaa waxaa loo yaqaano soft approachka ama yani military iyo dagaal keliya waxma keenaye wada hadal iyo fikirkiioo lala dagaalamo iyo shacabkii oo yani lasoo dhaweysto laakiin hadda sida muuqato shacabkii lama soo dhaweynayo oo ciidanka waxaa loo baahan yahay shacabka ay soo dhaweystaan si ciidankina shacabkiina looga helo inay yani waxyaabahan oo kaleet markay dhacayaan ayagana ay fariin ay gudbiyaan